wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta shaacisay imtixaanka ardayda fasalka sideedaad ee hirshabeelle sanan dugsiyeedka labada kun afar iyo labaatan labada kun shan iyo labaatan waxaa ka qeybgalay munaasabadan lagu shaacinayay natiijada imtixaanka oo lagu qabtay magaalada jowhar mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda macalimiin waalidiin iyo ardayda imtixaanka fasalka sideedaad agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle axmed cabdulaahi bashiir oo munaasabada ka hadlay ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka lab iyo dhidig iyo wadarta guud gudbay dhinaca labka saddex kun siddeed boqol iyo afar dhidiga laba kun siddeed boqol soddon iyo labo wadarta guud waxaa waaye waa lix kun lix boqol soddon iyo lix waxay u dhigan tahay marka boqolkiiba lab inta gashay afartan iyo toddobo dhibic shan boqolkiiba ayaa gashay imtixaanka dhidiga inta galay inta gashay waxay ka dhigan tahay soddon iyo shan dhibic shan boqolkiiba wadarta guud ee ardada noo gashay markii boqolley loo bedelana waxay noqonaysaa siddeetan iyo saddex boqolkiiba waxaanu malaynayaa meeshii markaasi la filayay waa ka badanna imtixaanka markii la qabanayo waxbaa darab awd noqonaya waxbaa inta markaasi maxaa la yidhaahdaa imtixaanka ka soo qaybgeli weynayo duruufo iyo dana awood inta maqan marka lab ahaan markii laysku daro guud ahaan hirshabeelle waa toddoba boqol labaatan iyo afar dhidiga ka maqanna waa shan boqol iyo afartan guud ahaan waa kun laba boqol lixdan iyo afar boqolley haddii loo bedelana waa sagaal boqolkiiba labka dhidigana waa lix dhibic sideed haddii laysu geeyo wadarta guud boqolley loo bedelana waa shan iyo toban dhibic sideed boqolkiiba inta ka hartay oo hartay waa afartan labka markii la fiiriyo dhidigana waa konton iyo shan wadarta haddii laysku daro waa sagaashan iyo shan boqolley haddii loo bedelana boqolley haddii loo bedelana waa zero bonty five boqolkiiba labka dhadigana waa zero bonty seven boqolkiiba wadarta marka laysku darana waa hal dhibic labo boqolkiiba natiijadan ayaa ka dhigan in ardayda fasalka sideedaad ee hirshabeelle sana dugsiyeedka labada kun afar iyo labaatan labada kun shan iyo labaatan ay dadaal badan bixiyeen